alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsali lahuma wslm cla nabiyina mxamedi wla alih wsaxbih ajmaciin ama bacd fayqulu lahu tabaaraka wtacala wida tutla calayhim aayatuna bayinati qaluu ma hada ila rajulu yuriidu an yasudakm cama kana yacbud aaba'ukm waqaluu ma hada ila ifkum muftara wqal ladina kafaruu lilxaqi lama jaءahm in hada ila sixru mubiin suuratu saba ayaan kusoo dhex jirnay aayadda afartan iyo saddexaad ayuu darsigani ka bilaabanaya allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi waidaa goortii tutla la akriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayadaha naga markii lagu akriyo bayinaatin iyagoo cadcad qaaluu waxay yidhaahdaan oy ku jawaabaan maa haadaa kani ma ahaanin ilaa rajulun nin mooye ninkaasoo yuriidu doonaya an yasudakum inuu idin jeediyo camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana ay ahaayeen yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana uu ahaa yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin wa qaaluu waxaa kaloo yidhaahdeen maa haadaa kani ma ahaanin qur-aankay ku wadaane ilaa ifkun mid la rogay mid xaqa laga rogay oo la dabagediyey muftaran oo la been abuurtay mooye wax kale ma ah wa qaala waxaa kaloo yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqi waxay ku dhaheen lamaa goortii jaa-ahum uu u yimid in haadaa maa haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye sixirkaasoo mubiinun sixirnimadiisu waa iska cadda wamaa aataynaahum maanaan siinin bu rabbiri subxaana wa tacaala min kutubin kutub maanaan siinin kutubtaasoo yadrusuunaha ay akrinayaan wamaa arsalnaa maanaan dirin ilayhim iyaga xaggooda qabla ka hortaa min nadiirin mid u diga wakadaba waxaa beeniyey aladiina kuwii baa beeniyey min qablihim iyaga hortooda ahaa wamaa balaquu kuwani maynan gaadhin micshaara maa shay meeshiisa tobnaad aataynaahum aanu kuwii hore siinay fakadabuu markaasay beeniyeen rusul iyo rusushaydii ayay beeniyeen kuwii hore ee fa kayfa sideebuu kaana ahaa nakirii inkiraadayda iyo diidadii aan diidaysay noqotay gaalada haddii aayadaha ilaahay lagu dul akriyo iyagoo cadcad oo iska muuqda markii lagu dul akriyo jawaabahay bixiyaani waa kuwa waxay yidhahdaan marka koowaad waxay maagaan rasuulkii la yimid aayaadka waday ee mucjisaadka la yimid waxay yidhahdaan waa nin doonaya inuu idinka jeediyo wixii aada caabudi aabayaashiin caabudi jireen macnaha mar walba waxaad arkaysaa dadka gaalada inay markay la hadlayaan dadweynaha iyo mujtamaca waxay taabtaan ama xoogga saaraan bulshada wixii dhaqan u ahaan jiray iyo hiddaheedii hiddihii iyo dhaqankiiniya waxaad caabudi jirteen buu ninkani duulaan ku yahay oo taasuu doonayaa inuu idinka jeediyo weligeed wax soo jirta bay ahayd halkaa haddii laga taabto bulshada iyo mujtamaca way gadoodaanoo waxay soo arki jireenee ab iyo awow ka soo gaadheen baa la weyn muxuu rabaa marka waxaad soo taqaaneen idinka leexiyo isagu wuxuu wato idinku bedelo kadibna madax idiin noqdo oo saa idinku hogaamiye macnaha taasi waa mid talabaadi waxay yidhahdeen maa haadaa ilaa ifkum muftara qur-aankii bay haddana ujeesadeen kan uu watana waa shay xaqa laga gediyey waa masabit la gediyey oo ifkiga waxaa la yidhahdaa shayga marka xaqiiqadiisa laga rogo haddana la been abuurtay bay dheh shaykuu kala yimid waana shay xaqiiqadiisii ka gedisan oo la dabagediyey waxaa kaloo yidhaahdeen xaqii uu nabigu la yimid sal lla alay waslam waxay ku yidhaahdeen markii uu u yimid waa sixir iska cabay dheh mucjizaadka iyo qur-aanka fasaaxadiisa iyo isagoo kale sayna ula imaan karin iyo waxaan markay arkeenna waxay yidhaahdeen waa sixir marka bal hadalkooda fiiri suu isaga soo horjeedo waxaa suurtagala inay marna dhaheen waa nin danaysta ah oo dhaqankeena inaga jeedinay mar kalena ay dhaheen ifkun muftaram mar saddexaadna ay dhaheen waa sixirun mubiin waxaa kaloo suurtagal ah kooxa inay ahaayeenoo qolaba si dhihi jirteen waa dhex jirta macna rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala maanaan siinin kitaab ay akhriyaan waxan ay akrinayaane nabiga sal lay slam kasoo horjeedida ay kasoo horjeedaan wax xujaa uma haystaan kitaab u sheegaya nebi maxamed wixii awowyadiin aada ka soo gaadheen buu kasoo horjeedaa idinkuu lid idinku yahay muxuu ahaa wuxuu wato waa ifki muftaran waxan uu wato waa sixir cad kitaab ay ka akrinayaanoon anagu usoo dejinno ma jira bu rabbi subxana wa tacala waynu iska hadlayaan laakiin xujo ma hayaan rasuul aanu usoo dirnay hortaa mid u digana maanaan usoo dirinoo hadalladan ay leeyihiin ay ka qaateen oo u sheegay shaygu mar haddaan xagga ilaahay uusan kaaga imaanin kitaab ilaahay soo dejiyeyna aadan ka akhriyeyni rasuul ilaahay kuu soo dirayna uusan kuu sheegayni waa wax ismuuntiisa unbuu noqon sooma in yatabicuuna ila danna unbay noqonaysaa mala qon waa iska mala awaalayaan marka saas way macana marka rasuul u sheegahayana ma hayaan kitaabay ka akrinayaanna maanan usoo dejinin waxaa soo hadhayoon marka inay nimanoon iska qasbanahayo oo macangagiinahoo iska diidaya ay yihiin hadday arrinku saa noqday hanjabaad wey marka waa loo hanjabay rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala wakadaba aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeya saasoo kale u beeniyey kuwii iyaga ka horreeyey baa rusushii beeniyey kuwii iyaga ka horreeyey beenintay beeniyeenna waxay keentay in la halaagay kuwana waa uu la halaagay macana kuwana tiibay qarka u saarayen waxaa lagu daray wamaa balaguu micsaara maa aataynaahum kuwii hore intii la siiyey yacni noloshii xooggii awooddii cimrigii jiirka dhismihiisa iyo xooggay lahaayeen kuwii hore inta laga siiyey kuwan lagama siinin kuwani ma gaadhi karaan kuwii hore intii la siiyey markii toban meelood loo qaybiyo meel ka mida ma gaadhi karaan micshaarka waxaa la yidhahdaa shaygoo toban meelood loo qaybiye meel ka mida la yidhahdaa micshaar ama cushb inta waa la dhaha macana marka wamaa balaguu maynan gaadhin kuwani micshaara maa shay ha micshaara maa shay meeshiisa tobnaad aataynaahum aanu kuwii hore siinay kuwii hore waxaanu siinay meeshiisa tobnaad xataa ayaga lama siinin oo maynan gaadhin saas macana toban meelood u kala dhig la xoog ma aha la cimri ma aha la awood ma aha wixii la siiyey bal qawmu caad iyo reer samuud iyo bal nimankii xoog xoogga badnaa adigu fiir wixii xoolo iyo la siiyey xoog la siiyey maalinkii ilaahay cadaabkiisii ku yimid waxba uma qaban waxba kama difaacin waxba uma tarin kuwanoo wixii kuwaasi ku faanayeen ay isku hallaynayeen aan gaari karinoo wax ka yar haysta ilaahay cadaabkiisii markuu ku yimaado ma waxbuu ka dhicin maya wy man wamaa balaguu micshara maa aataynaahum waxaa la tilmaamayaa kuwii horena sababta ku bixiyey kibirkiiyo isla weynanku waxay haysteen buu aha idinkana kibirkiiyo isla weynanka waxaa idinku bixinaya waa waxaad haysataan laakiin waxaad haysataani ilahay agtiisa waxba idinka tarin maayo saas wey macana kuwii idinka badnaayo idinka sitay buu wax u qaban waayo idinku wax idin qabanaya wy macana rusushaydiibay beeniyeen ee diidadaydii iyo inkiraadaydii seebay noqotay buu rabbi subxana wa tacaala inkiraadiisa waatuu inoo sheegayo hadda waa tii cagta la mariyey ummado dhan baa ku baaba-ay oo dhulka ka hoos maray inkiraadda ilahi subxana wa tacala saas inkiraadaas waxaa laga wadaa shay markaad diidaysood inkirayso afkana waa laga inkiraa adinkana waa laga inkiraa soo ma nin hadduu matalan wax kugu sameeyo oo adoon afba ka hadlibanba hal dhurbaxa aada u taagto soo maadan inkirin ya inkiraaddu afkana waa ka dhacda adinkana waa ka dhacda alle inkiraadaydii seebay noqotay markuu leeya waa ciqaabtuu mariye wey saas mana baabiintuu baabiye mana ayib waidaa goortii tutla la akriya calayhim korkooda aayaatuna aayadaha naga lagu akriyo bayinaatin iyagoo cadcad qaaluu waxay yidhahdaan maa haadaa kani ma ahanin ilaa rajulun nin mooye rasuulkii ku wada sal lay waslam ninkaasoo yuriidu doonaya an yasudakum inuu idin jeediyo camaa shay xaggii inuu idinka jeediyo kaana uu ahaa yacbudu miday caabudaan aabaa'ukum aabayaashiin wixii dhaqan iyo hidde idiin ahaa buu ku socdaa kaasuu doonayaa inuu inaga jeedo idinka duwo wa qaaluu waxay kalooy dhaheen maa haadaa kani ma ahanin waa qur-aankay ku wadaan ilaa ifkun masabid xaqa laga gediyey masabid wejigiisii laga gediyey oo muftaran la been abuurtay mooye wax kale ma ah wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey lilxaqi xaqii waxay ku yidhaahdeen mar saddexaad wey lamaa goortii jaa'ahum uu u yimi in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixirun sixir mooye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda wamaa aataynaahum maanaan siinin buuri kuwa gaaladaa rabbi subxaana wa tacaala min kutubin kutub maanaan siinin kutubtaasoo yadrusuunaha ay akrinayaan waxa ay sheegayaan ka akrinayaan maanaan siinin wamaa arsalnaa maanaan dirin ilayhim iyaga xaggooda qabla ka hortaa min nadiirin mid u diga maanaan u dirin oo waxa ay sheegayaan ay ka qaateenoo warkaasi kasoo jeedo wa kadaba waxaa beeniyey xaqa alladiina kuwiibaa beeniyey min qablihim iyaga ka horreeyey wamaa balaguu maynan gaadhin kuwani kula jooga nebi maxamedow ee kula dagaalamayahay maa balaguu maynan gaadhin micshaara maa shay meeshiisa tobnaad aataynaahum aanu siinay kuwii hore kuwii hore shaygaan siinay meeshiisa tobnaad macnaha toban meelood marka loo kala dhigo meel ka mid a maynan kuwani gaadhin fakadabuu way beeniyeen kuwii hore ee saa u xoog badnaa rusulii rusushaydiibay beeniyeen ee fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiirii inkiraadaydi iyo diidadaydu say noqotay waxay noqotay wixii loo joogay bay noqotay saas way macnaha ayib waan kan soo marnay walaqad makkannaahum fima in makkannaakum fiih wajacalnaha soo utegi doon walaqad makkannaahum fima in makkannaakum fiihi wajacalnaa lahum samca waabsaara waafida waa utegi doon yacni waxa weeye waxaanu makaninay kuwii horoon gacanta u gelinay waxaanan idinka gacanta idin gelin kuwii nabi maxamed la joogay baa laga hadlaya salawatu rabbi wasalaamu calayh قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل حدود النبي محمد إنما أعظكم وان إذن وان بواحدة هل أرن أو بان وان أن تقوموا بان وان أما وهي أرنداز أن تقوموا وإن استاكتان لله ألدت وإن استاكتان مثنى إذن كل والله wafuraada mid mid ah uma kadibna tatafakkaruu inaad fikirtaan oo bal u fiirsataan arrinta maa bisaaxibikum saaxiibkiin ma ahaanin min jinnatin wax waalia ma ahaanin maa bisaaxibikum saaxiibkiin kuma sugnaa min jinnatin wax waaliihi kuma sugnaa in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun dige lakum idinka idiin digayahoy wax kale ma ahaanin bayna yaday cadaabin cadaab hortiina idiin digaya cadaabkaasoo shadiidin adag cadaab adag hortii diga idiin digaya mooye wax kale ma aha qul waxaa dhadhaa nebi maxamedow maa sa'altukum idinma weydiisanin ama maa shayga sa'altukum aan idin weydiisto oo min ajirin ujuuro ah fa huwa isagu lakum idinku idiin sugnaaday in ajriya ujuuradaydu ma ahan ilaa cala allahi alla korkiisa mooye wahuwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii markhaati ka aw qul waxaa dhada nebi maxamedow ina rabbii rabbigay yaqdifu wuu ganaa bilxaqi xaqi ayuu ganaayoo baatilka ku ganaa fayadmaquhu way macna markaasuu maskaxda bashaaqaa callaamu lguyuubi ayaa gana ama callaamu lguyuubi wey waxyaabaha maqan oo cilmigoodu khalqiga ka maqan yahay midkii u ogaansha badan wey saas ama abarun bacda khabar ka dhig ama bedel ka dhig yani ciraabo badan baa la iraabi karaa macnaheedu waxa weeye waxaad tidhahdaa nebi maxamed oo gaalada ku tidhahdaa baa layidhi kuwan kaasoo horjeeda warnimayo waxaan idinku waaninaya hal arrin ah khasla waaxida hal arrin xaalad hal xaalad ah oo maxay tahay xaaladdaas waxa weeyaan inaad istaagtaan ilahay dartiina isu taagtaan idinkoon dan kale idinku jir tacasub iyo dhaqan la lahaan jiray iyo qabiil iyo waxbaan soo arki jirnay iyo madaxnimo doon iyo magacnimo doon magac doon idinkoon intaa midna ayna idinka ahayn bal ilaahay dartii isu taaga alla dartii iyo ikhlaas labalaba idinkoo ah ama mid mid ah markaad istaagtaanna uma tatafakkaruu inaad fikirtaan baan idinku waaninaya bal fikira oo ka fiirsada arrintan nebi maxamed sal alay wasalam iyo wuxuu la yimid bal ka fiirsada oo keliyeeta uun dadweynihiibaa kasoo horjeeda iyo mujtamaciibaa kasoo horjeeda iyo caalamkiibaa kasoo horjeeda uun ha ka istaagine arrinta intaad gooni u istaagtaan ama laba laba u istaagtaan bal u fiirsadaoo ka fikira saasal mana yacni bini aadamka ilaahay mar walba wuxuu ku waaninayaa adiga mawjadan socota yayna ku qaadin doon rag kala wataana oo naaquudayaal ka yihiin ayaan lagu ridan maskaxdaadana yaan la qufalan oo dad yana u xidhnaan ee waxaad samaysaa ka shaqaysiiyo adiga gooni intaad u baxdo bal fikir xagga ka day oo xagga ka day oo xagga ka rog oo xagga ka rog oo arrinta dhuux adigoo ilaahay dartiida ay kaata sidaa haddaad samayso tajarudka aada wax ku raadiso xaqiiqada waad gaadhi ilahayna waa ku caawinaya subxana wa tacala laakiin maalinkay noqoto waxaa ku wadata mawjad waxaanu arki jirin anagu maanaa usoo joogi jirin hadda caalamkii o dhan baa kasoo kasoo horjeeda oo adugu ku aw shaksiyadaadi iyo dadnimadaadi o dhan waad baabis ilahay caqligu ku siiye garaadkiina waad ku ciyaar meel baad ku kufushay fikira la leeya marka keligaa markaa tahay waxaa loo leeyay adiga keligaa markaad gooni u fadhiisato dadka khaali aad ka tahay maskaxdaadoo dhan baa uruursanoo markaa fikirku waa markaad laba tihiinna hadalkii baad isku celcelinaysaanoo dee waad niqaashaysaanoo waad doodaysaan war yaa war ninkan aynu ku hayno waa waalan yahay bal u fiirso dhaqankiisa waa ninkaa seexanaya soo jeeda yani waxaw shaqaysanaya waa labisan yahay reerihiisii buu dhaqanayaa hadalkiisa uu ku hadlaya hadal nin waalan ma aha war bal see baynu ku niri waa waalanya bal adugu ka hadal war maxay hadal waxaani ku dhacay dood oo laba markii la yahayna waa la doodayoo hadalkiibaa sida looga salgaadhaa la isku celcelini natiija laga gaadhi dooddaa markaad doodaan adiga intaa ha ku gaabsanina gooni u baxo keligaa fikir markaa keligaa fikiro yayna ku saamaynin oo ku ta'siirinin dadka kale waxay wataan keligaa fikir baa laleeyahy labalabo iyo keli keli u fikira natiijada maxay tahay marka maa bisaaxibikum min jinna saaxiibkiina nebi maxameda wax waaliya kuma sugna ama su-aal ka dhigo waxaad tidhaahdaa maa maxayba bisaaxibikum saaxiibkiin ku sugan oo min jinnatin waaliya war bal u fiirsana oo waa ninka idinku caqli badan waa ninka idinku quruxsan waa ninka idinku maamul fiican waa ninka idinku hadal fiican xaggee ka waalan yahay ruux waalan saa uma hadle ruux waalan xaarkiisu qastaa ruux waalan hadalleys kasoo horjeedu ku hadla ruux waalan calalladu dhigtaa ruux waalan reero ma maamulo war xaggee ka waalan yaho aawo waalidaad ku sheegaysaa bal sida wax loo fahamsiinayo adigu u fiirsa ilahi subxana wa tacala u weer fahamsiinayo xaqiiqada waxa weeye in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaad ku maagteen waa uun digniinta uu idin soo gaadhsiiye waa uun dige cadaab soo socda idinka digayo intuusan idiin imaanin war iska jira idinleh war ka diyaargarooba war ka tabaarushaysa waa kaan soo sheegnay in badan nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka cabdullahi bni cabbaas ee bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen nabigu sal lla lay wasalam wuxuu fuulay buurta safaa markaasaa wuxuu yihi ara'aytum law ahbartukum yaa sabaaxaaxa buu nabigu sal lla lay slam war laydingeliyey war laydingeliyey war soo baxay magaaladiibaas u timi adeeradii odayaashii magaaladiina ma soo shirtay markaasuu nabigu wuxuu ku yuri sal ly waslam ara'aytu law ahbartukum ana alcaduwa yusabixukum aw yumasikum war bal ka warrama haddaan idiin warramo oon idin dhahdaa cadow baan soo ogaaday subaxdan idin weerari raba ama galabtaba idin geli raba ma iga rumaysanaysaan markaasaa waxay yidhahdeen beenkugumaana aqooni markaasaa wuxuu yidhi fainii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaydan warkaa iga beensateen cadaab adag hortiibaan diga ka ah oo dee cadowgu markuu magaalada kusoo socdo ninkii arka magaaladaba ka tirsan soo kama soo hormaro ha wuu soo ordaa markaasaa xaaladdu markay khatar tahay wuxuu sameeyaa intuu calallada furto oo qeydku guntanaa intuu furo ayuu saa u wadfiyaa markaasuu magaalada dhex ordaa waa qawe ana nadiiru lcuryaan buu leey war digihii qaawanaa baana haye hey xaaladdu xaqiiqa wey markaas ha ninnama beensanayo marka war cadaab soo socdoo adag ayaan idinka digayaa saasuu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh ku yidhi waa markuu uu adeerkii abulahab leeyahay tabban laka alihada jamactan habaar kugu dhacye ma waxaataad odayaasha isugu keentay intaa miyaad waxaasoo oday ah iyo magaalada isugu keentay usoo shirays saasuu ku yidhi markaasa waxaa soo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba maa agna canhu maaluhu wamaa kasab aayad suuradaasa soo degtay marka marka yani waxaan ka wadnaa in huwa ilaa nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid cadaab adag oo soo socda ayuu ka horeeyaa oo horti intuusan imaanin buu usii digaya waalay nabi maxamed waxaad tidhahdaa war anigu wax ujuuro ah haddaan idin weydiisto idinkaa iskale maada haddaad shardiyo ka dhigto ama mawsuulo ka dhigto macnahaasay noqonaysa wuxuuna noqonayaa su-aasha dhan baaba meesha laga saaraya waxay ka dhigan tahay sidii adigoo yidhi oo kaleeto yacni in actaytanii shay-an fakhudhu haddaad wuxuun isiiso adugu iska qaado inuusan ku siinayninna waad ogta haddaan wax ku weydiisto adaa iskale baati maxaad ka wadaa marka kumaba weydiisanaya sooma saas maa sa'altukum waxaan idin weydiistaay oo min ajrin ah fa huwa lakum idinku idin sugnaaday idinmaba weydiisanayo taasi waa macno macnaha labaad waxa weeye su-aashu asalkeedu waa jirtaayo wuu weydiisan laakiin wuxuu weydiisanayo waa shay manfacadiisu iyaga u noqonayo oo muxuu weydiisanayaa tawxiid iyo camal saalixa inay qaataan sooma tawxiidkiiyo camalka saalix ee uu weydiisanayo ajirka ka dhalanaya yaa iskale iyagoonbaa iskale maa sa'altukum waxaan idin weydiisto oo min ajrin ah fa huwa isagu lakum idinku idiin sugnaaday manaafacaadkiisu idinku idinkusoo noqonaya waxayna macno noqonaysaa aayaddii qur-aanka ahayd qul laa as'alukum calayhi ajran ila man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila aayaddaasay markaa la macno noqonaysa labada macnoba waa jiraan macnaha ayib waxaa dadabari nebi maxamed oo rabbigay xaqa ayuu ganaa oo wuxuu ku ganaa baatilka markaasuu maskaxda kaga bashaaqaa baatilkii oo xoog badan oo waxoogaa afuufan xoog saasa ma haye sida buufimadii inta afuufmay wax weyn iska dhigahaya ayaa ilaahay xaqa soo ganaya markaasuu maskaxda ka bashaaqahaya waaba kala fininayba waa u dhamaatay yaqdifu bilxaqi allahaasi callaamu lhuyuub wa waxyaabaha addoommada ka qarsoon iyo cilmiga ka maqan midka ogsoon way alla subxana watacala saas wey macana qul waxaa dhadaa nebi maxamedow inamaa acidukum waan idin waanini biwaaxidatin hal arrin aun baan idinku waaninaya an taquumuu baan idinku waaninaya ka bedel an taquumuu inaad istaagtaan lilahi alla dartii inaad isu taagtaan masnaa xaalaad labalaba tihin wa furaadaa aada mid mid tihin midba labada marka la yahayna xaalad bay fiicanta keligaa markaad tahayna xaalad bay fiicanta uma kadibna tatafakkaruu inaad fikirtaan ood bal u fiirsataan nebiga arrinkiisiiyo wuxuu la yimid inaad ka fikirtaan maa maxaybaa bisaaxibikum saaxiibkiin ku sugan oo min jinnatin jin ah min jinnatin waali ah ama maa bisaaxibikum saaxiibkiin ma ahaanin oo kuma sugna min jinnatin wax waali ah in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun dige lakum idinka idiin digaya mooye bayna yaday cadaabin cadaab hortii cadaabkaasoo shadiidin adag qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow maa as'alukum idinma weydiisanayo min ajrin wax ujuura ah ama maa shaygii sa'altukum aad idin weydiisto oo min ajrin ujuura ah fa huwa isagu lakum idinku idiin sugnaaday idinmaba weydiisanayo way macna in ajriya ujuuradaydu ma ahaanin ilaa cala allahi alla korkiisa mooye ilaahay unbaan anugu ajirkayga ku leeyahay iyo camalkayga wixii aan ka heli lahaa wa huwa allana calaa kulli shayin shay kasta korkiisa shahiidun midkii markhaati ka ah wuu la socdaayo wuu og yahay oo looga sheekayn maayo qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow ina rabbii rabbigay yaqdifu wuu ganaa bilxaqi xaqi ayuu ganaa oo wuxuu ku ganaa baatilka ama rusushuu usoo ganaa wa callaamu lguyuubi wey yacni waxyaabaha maqan ee khalqiga ka maqan oo cilmigiisu ka maqan yahay midkii u ogaansho badan wey qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow jaa waxaa yimid aayaddan waxaa aada ugu badan qul qul qul baa ku badan saas waa loo laqinayaa nabiga sal lay wasalam loo laqinayaa qaabkuu gaalada ula hadli laha qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow jaa waxaa yimid alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdiu ma bilaabanayo albaatilu baatilkii ma bilaabanayo wamaa yuciidu ma soo noqonayo ama wamaa yubdiu ma bilaabayo albaatilu baatilkii wax ma bilaabayo wamaa yuciidu waxna ma soo celin karo qul waxaa dhahdaa nebi maxamedow in dalaltu haddaan lumo fainamaa adilu waan uun lumi calaa nafsii naftayda korkeeda un baan ku lumay wain ihtadaytu haddaan hanuunana fa bimaa shay sababtii buu ahaaday hanuunkaasi yuuxii uu waxyoonayo ilaya aniga rabbii rabbigay uu waxyoonayo inahu alla samiicun midkii maqal badan wey qariibun oo dhow wey alla subxana watacaala walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga fasicuu ay argagixeen oo falaa fawta baxsasho lahum iyaga inaa usugnaanin fawta baxsasho xoog iyo xeela ay ku baxsadaan oo falaa fawta baxsad lahum ayaga ayna u sugnaanin oo wa ukhiduu la qabtay min makaanin meella laga qabtay qariibin oo dhow oo wa qaaluu ay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii baanu rumaynay haddaad arki lahayd arrinkaa la ra'ayta amran fadiicaw arrin aad u foolxuno lala yaabaad arki lahayd macna wa annaa xaggeed ama sidee annaa sidee ayuu lahum iyaga ugu sugnaaday attanaawushu laacitaan min makaanin meel laga laaco baciidin oo fog waqad kafaruu iyagoo kufriyey bihi qur-aankii ku kufriya min qablu horaan ama iimaankii ku kufriyey oo wayaqdifuuna ay ganayeen bilgaybi qaybkii iyagoo ganayay wayaqdifuuna iyagoo ganaya bilgaybi kii maqnaa oo cilmigiisu ka maqnaa min makaanin meel ayagoo kasoo ganaya baciidin oo durugsan waxiila waa la kala teeday baynahum iyagoo iyadoo la kala teeday ama waxiila waa la kala teeday baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna maa yashtahuuna wixii ay rabeen waxay jeclaayeen oy rabeen iyo iyagii waa la kala teeday kamaa sida fucila lagu falay oo kale biashyaacihim kuwii iyagoo kale ahaa biashbaahihim sambalkii kuwii iyaga la sambalkahay la midka ah min qablu horaan inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki dhexdii bay ahaayeen shakigaasoo muriibin dareen gelinaya shaki gelin shaki kale kusii ridaya macna xaqii baa yimid baatilku ma bilaabanayo mana soo noqonayo sidaasi waa macno oo yubdi iyo yuciidu walow afcalaba ha ka binaysnaadeene laakiin waxaa la leeyahay laazim baa macnahooda laga wadaa way dhici kartaa oo wuxuu noqonayaa baatilkii ma bilaabanayo mana soo noqonayo waxaa laga wadaa waagii xaqu bilaabanayo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilaahay adduunka usoo diray adduunkao dhan mugdi buu ku jiray wax yar oo baqaaya ahlilkitaaba mooyaane caalamkao dhan ilahay waa u cadhooday wixii dhulka dusha ku nool bini aadama sida xadiis saxiixa ku sugan sidii oo kaleeto iyo awooddiisii adduunka oo dhan inuu mugdi wada noqdo oo sidii oo kale uu kusoo noqdo ma dhici karto meelaha qaarkood iyo xilliyada qaarkood iyo waxoogaa baa laga yaabaa inuu yara yani waxoogaa awoodo yaro helo oo yani waxa weyaan meelaha qaarkood iyo goobaha qaarkood kaga reeyo muslimiinta laakiin inuu sidii kusoo noqdo adduunka wada qabsado oo iimaanka iyo xaqa tirtiro ma dhici karto saas maa yuciidu qul jaaa alxaqu xaqii baa yimid wazahaqa albailu ina albaila kana zahuqan waynagi soo marnay xaqii waa yimid baailkiina waa tirtirmay baailna sidiisaba inuu tirtirmo wey markuu nabigu magaalada maka qabsaday oo uu asnaamtii kacbada yaallay u tegay qori intuu qaatay buu sidaa ugu durduray qul jaaa alxaqu wazahaqa albailu ina albaila kana zahuqan buu nabiri sal lay slam yani waa wax baaba'aya baailku sidiisaba luguu ku taagnaada male waa baaba'aya hadduu baaba-ana awooduu kusoo noqdo malahoo si buuxda uu kusoo noqdo min baab alimtixaan waa dhici kartaa ilaahay subxaana wa tacala xilliyada qaarkood ama duruufta qaarkood inuu manaa waxwy soo noqdo taasi waa macno macnaha labaad in labada ficilda mutacadi laga dhigo sidooda loo daayana waa suroobi kartaa maa yubdi'u ma bilaabo albaailu baailku ma bilaabo shay-an waxba ma bilaabo wamaa yuciidu waxbana ma soo celiyo awoodii len wax ku bilaabo wax kusoo celiya malhe macna waxaa tidhahdaa nabi maxamedow haddaan lumo cabdulahi bn mascuud o kale wuxuu leeyahy lam yabqa lilbaili maqaala walaa riyaasatun walaa kelima buuri baailkii uma hadhin buuri wax hadal ah iyo wax madaxnimo ah iyo wax kelima ah waa dhammaaday wy maana saas weya waxaad tidhahdaa nebi maxamedow haddii aan lumo say sheegayaan ilaan ayagaa waxay ku yidhahdeen warniya waad luumsan tahay oo maxaan ku luumsanahay tolkaa diintiisii baad ka tagtay awowyadaadaad khilaaftay wixii lasoo haystay dhaqan iyo caado ahayd baad khilaaftay waad luunsan tahay bay ku yidhahdeen waxaad ku tidhaahdaabalitaa adoo ka jawaabaya war haddaan lumo oon luunsanahay naftayda unbay taasi khusaysaay oo anigay gu soo noqonaysa haddaan hanuunana hanuunka anigu jeebkayga kalama imaanine fa bimaa yuuxii ilaya rabbii rabbigay hanuunku waxyiguu ii waxyooday sababtii ayaan ku hanuunay adabtaas haddaad luntana waa adiga naftaada adaa islumiyey maxaa yeelay naftaadiiyo shaydaan baad ka tala qaadatay oo adaa sabi isugu noqday haddaad hanuuntase ma awood iyo caqli iyo cilmi kaa aad ku hanuuntay maya fa bimaa yuuxii ilaya rabbii hanuun ilaahay iyo waafajintiisa lagu hanuunaa ilahay waafajintiisa wey subxana wa tacala saas wey fadligiisa iyo ixsaankiisa wey haddii ilaahay mas'ale mucayana xaqa ku waafajiyo waafajintaa waa fadligiisa awoodtaa ama caqligaaga iyo cilmigaagana ma haysu tirin adu tawaaduc baa la doonaya cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu baa mas'ale la weydiiyey markaasaa wuxuu dhihi jiray aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban famin allah wain yakun khaطa'an faminii wa min ashayطan wallahu warasuluhu bari'aani minh yani mas'ale markii wuxuu dhihi jiray anigu ra'yi sidii ilo quman maa dhihi saan u arkaan horta idiin sheeg hadduu sax noqdo ilaahay baa bixiyey buuri waa fadli ilaahay u waafajiyey hadduu khalad noqdona aniga iyo shaydaan bay naga timid buuri alla iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihi ilahay diintiisu beri bay ka tahay macna saasa la doonay fa minii wa min ashayaani gefka iyo khaladkaadaa iskale waafajinta iyo khayrkana ilaahay baa subxana watacala fadligiisa ixsaankiisa kuwash macna fabima yuuxii ilaya rabbii inahu samiicun qariib haddii caqli lagu lagu hanuunayana inkaa caqli badan baa badan soo ma xoog hadday ku xidhan tahayna waa lagaa xoog badany xoola hadday ku xidhan tahayna waa lagaa xoolo badany hadday qurux ku xidhan tahayna waa lagaa qurux badany hadday caruur ku xidhan tahayna waa lagaa caruur badany xaasisna waa lagaa xaasis badany bal maxaa lagugu siiya aduu kor ya sababtu maxay fabima yuuxii bifadli illahi tabaraka watacala ilahi subxana watacala waafajintiisa mana inahu samiicun qariib allah subxaana wa tacaala midkii maqal badan weeye oo dhow addoommadiisa waa u dhow yahayo yani araggiisa iyo kawarhayntiisa iyo cilmigiisa iyo kama foga rabbi subxana wa tacala intaa kadib ba qiyaamada xaalkoodu siduu noqon doonaa laynooga warramo waxaa la yidhi haddaad arki lahayd marka ay argagaxayaan culimada qaarkood waxay leeyihiin waa maalinta qiyaamada qaarna waxay waa marka geeridu ku timaado adiga qiyaamada isaga daa markay argagaxayaan oo aynan baxsad lahayn falaa fawta ay lahum waay baxsi ay baxsadaanna ayna jirin xog iyo xeelo toonan kuma baxsan karo meel dhowna laga qabto wa ukhiduu min makaanin qariibin meesha dhow xaggee wey qubuurtii inay tahay waa dhici kartaa oo dee qubuurtu adduunyadii marka la fiiriyo way ka dhowdahay inay tahay qiyaamada iyo bannaankii la taagnaana way dhici kartaayoo meel dhow baa laga qabanaya sideedabana meelay joogaanba ilahay miyay ka fogyihin maya meel dhow baa laga qabanaya markaasaa waxay leeyihin aamanaa bihi haddaanu rumaynay cadaabkii haddaanu rumaynay aamanaa bihida qur-aanka wixii haddaanu rumaynay qur-aankii oonu maxamed rumaynaynaa oo waxaan diidanaynba yeelaynaa haddaan rumaynayba dheh rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa annaa lahum tanaawushu min makaanin baciid seebay ugu sugnaatay laacid meel fog wax laga laaco tanaawushku waa laacid maxay laacayaan iimaanka iimaanka xaggee bay kaga yimaadeen adduunkii bay kaga yimaadeen xaggay maanta joogaan aakharadii bay joogaan halkaasay doonayaan iimaankay adduunka kaga yimaadeen inay laacaan ma wax dhici karta wa annaa lahum tanaawushu laacidiseebay ugu sugnaatay min makaanin meel ay ka laacaan baciidin oo fog oo aakhare ayagoo jooga adduunkii inay iimaan iyo tawbad iyo ishagaajin laacaan adduunkii ay kaga yimaadeen miyay dhici karta ma dhici karta wy manaa aamanaa warkeeda iska dhaaf marka warkeedu wax dhici kara maa sida waxay la mid tahay nin samada wax ku dhagan oo kaleeto laacaya miyay dhici karta waxba kaaga suuroobi mayan manaa wax kaaga suuroobaya ama uga suuroobaya ma jiro manaa ayagoo kufriyey oo iimaanka iyo qur-aanka hadda ka hor ku kufriyey adduunka markay joogaan ayagoo ku kufriyey aakhare markaana mid baanu laacaynaa seebay u suuroobi oo weliba geni jiray adduunka markay joogaan haybka geni jiray yaqdifuuna bilgaybi ay bidanni male ayay tuuri jireen markay leeyihin nebi maxamed waa saaxib ma hubaal bay hayaan may waa hayb waa shay mala unbay iska tuureen markay leeyihin qur-aanku waa sixir mala unbay iska tuureen markay leeyihin aakhare iyo qiyaama ma jirto mala unba iska galeen wax ay hubeen ma jirto wayaqdifuuna bilqaybi diintoodiiy waxay rumaysan yihin o dhan malay ku salaysnayd saas ina adanna laa yugnii min alxaqi shay waxay la mid tahay oo kaleeto yacni ruux wax uusan arkayninoo ka qarsoon haddana ka fog tooganhayo o kaleeto may dhicma wayaqdifuuna bilqaybi meel ruf aad ku jirtaa ama guri baad ku jirtaa shaygaad rabto inaad ku dhufatoo toogatana waa shay kaa qarsoon oo hayb ah kuma muuqdo muuqasho la-aanta wuxuu la dheeryahay waa kaa fog yahay oo waad kala fogtihi shaygaasi ma dhici kartaa intaad shay ku tuurto inaad la hesho ya saas adduunka markay joogeen hadalladoodii iyo caqiidadoodao dhan waxay ku salaysnayd waxunay iska tuurahayaan oo meel fog ka tuurahayaan oo mala abay iska ahayd macna wax asaas iyo xujo iyo suldaan ku salaysan maayn macna saas rabbi ilahi subxana watacala wayaqdifuuna bilgaybi min makaanin baciid diintaada xaqaa'iq ku sale oo xujo ku sale oo qanaacaad ku sale oo daliil ku sale saasaa la doonay laakiin hadday noqoto wallahi waxay ila tahay wallahi waxay ila tahay waxaa ila quman oo waxaanu arki jirnay oo waxaanu usoo joognay war waxaasi wax jira maaha waxaan usoo joogay diin maaha waxaan arki jirayna diin maaha waxaa la rabaa meel fog iyo malo waxa ku tuurina diin waxa kuu noqonaya iska hubiyo xujo iyo daliil ku fadhiisay aayaddaa iyo xadiiskaasaa yidhi saasaa ilahi i subxana watacala uu macnaa wax weye garanaya waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna waxaa laga wadaa ayagiyo waxay rabeen baa la kala dhex galay maxay rabeen waxay doonayeen hadday aakhare yimaadeen meeshaa inay iimaan iyo tawbad kula yimaadaan ma u suurowday miya u suurowday maya waa la kala seedo waa la kala dhex galay ayib waxaa kaloo doonayeen waxiila baynahum wa bayna maa yashtahuuna adduunyadii in lagu fasiro waa dhici kartaayo adduunkii waxay rabeen oo inay sii joogaanoo sii macmacaansadaan oo ku waaraan ah iyo iyagii waa la kala dhex galay adduunka waxay rabeenna uma suuroobin aakhare markay yimaadeen iimaan iyo tawbad aan la nimaannana oy rabeenna uma suuroobin intaba waa la kala dhex galay sidii kuwii iyaga ka horreeyaba lagu sameeyey kuwa iyagoo kale ah ee hortood ahaa sidii lagu sameeyey kuwaasi waa kuwe waa ummadihii iyaga ka horreeyey oo see loogu sameeyey markii ay u yimaadeen rusushoodii oy xaqii u sheegeen soo mayna diidin markay diideen cadaabkii markuu ku yimid ayay yidhahdeen haddaan rumaynana cadaabka hana laga kor qaado miyaa laga yeelay maya waxiila baynahum wa bayna maa yashtawa kala la kala dhexlay waxay rabeen uma suuroobin falamaa ra'uu ba'sana qaluu aamanaa billahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lama ra'uu ba'sana markii aad cadaab ka aragto iimaankaasi ku anfici maayo kuwii idinka horreeyey baana taas laga diiday oo sidaas loo galay sidii unbaa iyagana loo galay maxaa nimanka saa loogu galay sidii cali maxaa loogu galay inahum kaanuu fii shakin muriid shaki bay ku sugnaayeen shakigaasoo weliba shaki kale kusii riday saas mana qul waxaa badan nabi maxamedow jaa waxaa yimid alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdi'u ma bilaabo albaatilu baatilkii waxba ma bilaabo wamaa yuciidu mana soo celiyo qul waxaa badan nabi maxamedow in dalaltu haddaan lumo fain dalaltu haddaan lumay fainamaa adilu waan lumi un calaa nafsii naftayda korkeeda unbaan ku lumaya wixii ka yimaada naftayda unbaa iskale maxaa yeele iyadaa sababu ahayd wain ihtadaytu haddaan hanuunana fabimaa shay sababtii buu hanuunkaasi ahaaday yuuxii uu waxyoon ilaya aniga ui waxyoonaya rabbi rabbigay uu waxyoonay waxyigiisa sababtiisaan ku hanuunay inahu alla samiicun midkii maqal badan weeye qariibun oo dhan wey rabbi subxana watacala walow taraa haddaad arki lahayd id waktiga fasicuu ay argagaxeen oo falaa fawta baxsad uusan jirin baxsad la baxsaday yaa macshar aljini waalinsi in istadactum an tanfuduu min aqtaari samaawaati waalardi fanfuduu laa tanfuduuna ila bisultaan bal wakaase baxsada la dhihi car bal haddaad baxsan kartaan baxsada la dhihi miyaa la baxsan karaa falaa fawta baxsad lahum iyaga usan u sugnaani way macnaha oo wa ukhiduu la qabtay min makaanin meel laga qabtay qariibin oo dhow meel dhowna laga qabtay oo cadaabkii baa loo wadaa oo wa qaaluu ay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay bihi qur-aankii waanu rumaynay jawaabtii lowduu meeshay ka cadsan tahay la ra'ayta amran fadiican saas macana wa annaa sideebu lahum ayaga ugu sugnaaday adtanaawushu laacid iimaankii iyo tawbadii la laaco min makaanin meella laga laaco baciidin oo fog meel durugsan oo aakharoy joogaan inay gacanta ka taagaan oo ka laacaan adduunkii iimaankii iyo tawbadday kaga yimaadeenna ay laacaani say u suroobi kartaa wey wax dhici kara maaha waqad kafaruu iyagoo kufriyey bihii iimaanka ama qur-aanka iyagoo ku kufriya min qablu horan wayaqdifuuna ayagoo geni jiray bilgaybi malah ama bilgaybi shayga maqan dhexdiisa cilmigiisu ka maqan yahay iyaga ayay dhexdiisa geni jireen min makaanin meel bayna ka geni jireen baciidin oo durugsan ama malahay geni jireen oo meel durugsan ka soo geni jireen ama shay cilmigiisu ka qarsoon yahay bay geni jireenoo meel qarsoon oo fog bay meel fog bay kasoo geni jireen macnaa adiga waxaa laga wadaa male iyo ismootiisun bay kusugnaayeen waxiila waa la kala teeday baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna maa yashtahuuna wixii ay rabeen iyagiiyo waxay rabeen baa la kala dhex galay kamaa sidii fucila lagu sameeyey biashyaacihim kuwii iyaga la midka ahaa min qablu horaan oo ummadihii horeba sidii loo galay macna marka waxay noqonaysaa adduunyada intay joogeen baasaa loo galay ayib kuwan wey macna kuwan ummadaha kale inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen fii shaki shaki dhexdii bay ku sugnaayeen shakigaasoo muriibin dareen gelinay shaki kale kusii riday munqicin fii shaki macna suuratu fatir waa suura makiya wey iyadana bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilahi ilahay bay usugnaatay allihii faaili samaawaati samaawaadka abuuray iyo walardi dhulka allihii faaili samaawaati samaawaadka abuurahooda ahaa walardi iyo dhulka jaacililmalaaikati malaaigta yeelahooda ahaa rusulan jaacililmalaaikati malaaigta ka yeelay rusulan kuwa uu dirsado ayb rusushaasoo uli ajnixatin garba u saaxiib ah garbabiyo masnaa garbahaasoo masnaa labalaba ah wahulaatha saddex saddex waalrubaaca afar afara yaziidu alla wuu ziyaadinay fi lkhalqi abuurista dhexdeeda wuxuu ku ziyaaday maa sha yashaau wuxuu doono ina allaha alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shayga yaftax yaftax uu furo allahu alla linnaasi dadka uu u furo oo min raxmati naxariis ah falaa mumsika mid hayaay lahaa iyada u hayaay mawjuudun ma ahani ama falaa mumsika mid hayaay lahaa iyada hayaay mid jira musan ahan wamaa shaygii yumsik uu hayo oo ceshado alleh falaa mursila mid dira lahu isaga yacni maagaas lahu maagaas diraay min bacdihi haysigiisa kadibi mawjuudun ma ahan macana mid soo diri kara alla markuu haystay kadibi ma jiro wahuwa alle alcasiizu midka qaalibkaa weeye alxakiimu ee farsama rabbi subxaana wa tacala alla subxaana wa tacaala ayaa mahadda iska leh oo mudan oo u leh milkina u leh mudnaanna u leh mahadda dhammaystiran oo daata ahaan buu u mahadsan yahay sabab kastoo laysku mahadiyo laysku ammaanana isagay ka soo jeedaa samaawaadkiiyo dhulalka abuuristooda midka bilaabay weeye isagoon looga horreynin meeluu ka fiirsanayana aysan jirin malaa'igtiisa midka ka dhigan weeye rusul malaa'igta allahu yasdifi min almalaaikati rusulan wa min annaas malaa'igta qaar ilaahay soo dira jiro hawlo loo diro waxaa loo diraa qaarkood oo loo xilsaaraa waxyiga inay soo qaadaan oo ilaahay ka soo qaadaan basharka rusushana soo gaadhsiiyaan qaar waxaa loo diraa roobka qaybintiisa qaar wax iyo nabaataad qaar waxaa loo diraa hawlo kaleetay hayaan qaar waxay ku mashquulsan yihiin nafqiga suurka afuufidiisa rususha hawlaha loo kala diray allaha iskale wey subxana wa tacaala sidaana hawsha ugu qaybiyey rusushiibaa marka malaa'igtiibaa laynoo sheegayaayo laynoo tilmaamay rususha garbabyay leeyihiin iyo garba ay ku duulaan garbaha ay leeyihiinna isku mid maaha laba labo iyo saddex saddex iyo afar afar iyo ka badanba way leeyihin qaarkood laba garab bay leeyihin ay ku duulaan qaar ka badan oo saddex bay leeyihin qaar afar bay leeyihin qaar ka badan bay leeyihin nabigeena sal lla lay slam habeenkii la dheelmay sida xadiis saxiixa ku sugan ra'aa jibriila laylata alisraa walahu sittu mi'ati janaax kullu janaaxayni kama bayna almashriqi waalmaqrib kullu janaax yani kullu janaaxayni kama bayna almashriq walmaqrib macnaheedu waxa weye nabigu sal lla lay slam habeenkaa wuxuu soo arkay malakul jibriil oo lix boqol oo garbab leh lix boqol oo garbood garab kasta ama garbab kasta wuxuu isu jiraa intay qorax dhac iyo gabaldhac isu jiraan intee buu leegyahay marka markuu suuradiisii ilaahay ku abuuray rasmiga ahayd nebigu uu ku arkayo dhinaca uu kaga yimaade uu ka soo qaabilaayay samada dhowr uu qarin jiray saas malakul jibriil baa ka mid ah qaar kaleeto aadan adigu suuraysan karin baa ka mid ah marka malaa'igta qaar waaweyn yakhluqu yani yaziidu fi lkhalqi maa yashaa afartaa garbood keliya maahe wuxuu doonuu ilaahay ziyaadiyaa subxaana wa tacaala malaa'igtaas yani garbabyadaasi maxay ku sameeyaan garbabyadaasi hawshay ku qabtaan inagu soo lugaha kuma orodno iyagu luga ay ku ordaan lugaha kuma ordaana way duulaan garbuhu waxay uga dhigan yihiin lugihii aynu ku ordayno kale ka dhigan yihiin hawsha markay qabanayaan oo kala wadaan oo caalamka kala dabarayaan garbabyadaasay ku duulayaan macnaha ilahay baa subxana wa tacala saa u abuuray mar hadduu sidaa yahay alla subxaana wa tacaala midka wax walba awoodo wey allaha samaawaadkiiyo dhulalka abuuray malaa'igtiisana saa u kala diray qaabkaana u abuuray wixii naxariis ahee uu soo diro oo khalqigiisa uu u furo cid celin kartaay ma ay jirto wixii uu ka ceshado ka haystana cid u soo diri karto uga soo qaadi karta ma jirto xaqiiqadaasaa layna baraya maxaa la doonayaa in layna baro waxaa layna barayaa wixii ilaahay idinka haysto oo idiin diidan midna kama soo qaadi karo wuxuu idin siiyana nin inoo istaagi karo cidii diidi kartaay ma ay jirto mabda'a haddaad rumayso ilaahay baan ku dhaartay inaadan qabri iyo wadaad ku jirana ku mashquulaynin khalqina aadan wax u doonanayn maxaa yeelay kan aad wax u raadsanaysee miskiinka ahee faqiirka ah hadduu ilaahay caruur kuu diido ama caafimaad kuu diido ama xoolo kuu diido miyuu ka soo qaadi karaa maya hadduu ku siiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqo ku siiyo intuu ishortaaga ma dhihi karaa ha siini ya viito ma saari karaa diidada qayaxan miyuu saari karaa maya hadduusan waxna diidi karin waxna ogolaan karayn maxaad adigu ka dooni marka waa kii nabiga kudhihi jiray sal alay wasalam ducadiisii waxaa ka mid ahay uu akrin jiray salaad kasta gadaasheeda allahuma laa maanica lima actayta walaa muctiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljad ilaahu waxaad siisana ninna ma diidi karo waxaad diidayna ninna kaama soo qaadi karo midka hodankaana hodaynimadiisu waxba agtaada kama aha waxba uga tari mayso saasuu nabigu arin jiray salawatu rabbi wasalam caqiidada saxda midaa yadaw caqiidat lqur'aani wasunna midaa yadaw allah subxaanahu wa tacaala waxaan ahaynoo waxaya cid aan ahaynoo waxaysaa inaysan jirin khalqiga kale oo dhan waxay ka siman yihiin waxba gacantooda kuma jiro waxbana ma qaban karaan waxbana ma diidi karaan allah keligii u raadsa subxana watacala marka h cidna hausii mar ninna ha wakiilan ninna ha u dirsan adiga keligii aad oo hoos tag rabbigaa subxaana wa tacala waa kuu dhowya waana ku maqlaya saas saasaa ilahi subxana wa tacala ina maraya ina baraya waana caqiidada saxda ah jannana aan ku helayna cadaabna aan kaga badbaadayno haddaad se rumayso cidaan ilaahay ahayn baa waxhaysa oo caruur bixisa roobka keenta nabadgelyada keenta cudurada qaada ninkuu dooni baa haddaad rumaysan tahay islaamba ma tiida islaamnimadaada dib ugu noqo saas way macnaha alxamdu mahad lilahi ilahay bay u sugnaatay allihii faatili samaawaati samaawaadka abuuray waalardi iyo dhulka jaacili lmalaa'ikati malaa'igta midka ka yeelay arusulan rusul ka yeelay kuwa uu dirsaday ulii ajnixatin rusushaasoo ulii ajnixatin kuwo garba u saaxiiba ah garbahaasoo matnaa labalaba ah waulaata saddex saddex ah warubac afar afar ah yaziidu alla waa kordhiyaa fi lkhalqi abuurka dhexdiisa wuxuu ku kordhiyaa abuurista dhexdeeda maa yashaau wuxuu doonu ku kordhiyaa oo intaa kuwa ka badan baa jira sida malkuljibriil oo lix boqoloo garbab ku socda macnaha ina allaha alle calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shaygii yaftax uu furo allahu alle uu furo linnaasi dadka uu u furo oo min raxmatin naxariis ah nabadgelyo iyo caafimaad naxariis adduunya mid aakaraba falaa mumsika ku haya lahaa naxariistaa haya oo qabto oo celiyaayay mawjuudun ma aha maba jiraba kaas wamaa shaygii yumsik uu hayo yumsik wuxuu hayo oo ceshado falaa mursila mid dira lahu isaga uma sugnaanin min bacdihi alla ka sokow falaa mursila mid dira lahu maagaa soo diro oo ilaahay xaggiisa kasoo diroo ka soo qaadaay min bacdihi ay man bacdi imsaaki haysiga ilaahay kadib mawjuudun maaha ilahay markuu haystay kadib cidina ma soo diri karto kama soo qaadi karto wa huwa alle alcasiizu midka qaalibkaa way alxakiimu ee falsano shay walba meeshuu ahaa dhiga way rabbi subxana wa tacaala yaa ayuha nnaasu dadow idkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilahay nicmadiisa calaykum korkiina ugu nimceeyey hal min khaaliqin ku wax abuura ma jiraa oo hayrullahi alla aan ahayn yarsuqukum midkaasoo idin irsaaqaya min asamaai xagga sare iyo waalardi dhulka xaggiisa idinka irsaaqaya samada xaggeeda iyo dhulka laa ilaha mid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye fa annaa sideebaa tu'fakuuna laydin gadinaya oo xaqiiqada laydinka gadinaya wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow faqad kudibat xaqiiqee waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qabli ka hortaa wa ilallahi xagga allabaana turjacu loo celiyaa alumuuru arrimaha loo celiya yaa ayuha nnaasu dadow ina wacd allahi alla yaboohiisu xaqun mid sugan wey wax jiro oo sugan wey ee falaa tagurannakum yayna idin kadinin alxayaatu dunyaa noloshan adduunyadu yayna idin kadinin walaa yagurannakum yuusan idin kadinin billahi alla yuusan idinku kadinin algaruuru ka kadada badan ina shayaana shayaan lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay ee fattakiduuhu ka dhigtoo ka samaysta caduwan cadow ka samaysta inamaa yadcuu oo yeedhi xisbahu kooxdiisa wuxuu ugu yeedhi liyakuunuu inay ahaadaan darteed min asxaabi saciiri naarta horay huraysa asxaabteeda inay ka mid noqdaan unbuu ugu yeedhaya macnaha macnaheedu waxa weeye wardadow ilaahay nicmadiisa xusuustaa la leeyahay nicmada ilahay subxaana wa tacala xusuusta uu dusheena ugu nimceeyay oo macayta nicmadaas nicmo adduunyo iyo mid aakhraba waa leedahay mid qarsoon iyo mid muuqataba waa leedahay wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinan inagii soo marnay nicmada ilaahay uu idinku dhammaystiray mid idiin muuqatiyo mid idinka qarsoonba waa leedahay nicmadaas xusuusta oo qalbigii qalbigiin ha gasho xadiiska saxiixa nabiga ka sugan sal ly slam wuxuu leeyahay tafakkaruu fi aalaai illaah walaa tafakkaruu fi daati illaah ilaahay nicmooyinkiisa ka fikira oo bal u fiirsada laakiin ilahay daatadiisa ha ka fikiran daatada ilahay madax wareer unbay keeni maxaa yeele waxba kama gaari karto laakiin nicmada ilaahay kuu galay haddaad u fiirsato waxay keenaysaa sida nebigu sal alay wasalam waxaa mudan inaydaan xaqirin ilaahay nicmooyinkiisa subxaana wa tacala saas haddaad u fiirsato haddaad waxoogaa isleedahay xoolahaa kugu yar oo ku kaa hooseeyo fiiriso so alxamdulilah dhihi maysa saas caafimaadkaa kugu yar haddaad leedahay mid baa kaa liita kaas fiir alxamdu lilahi baa dhihi ilahaygii kaasoo kaleba aan iga dhigin alxamdulilah cabsi hadday ku hayso kuwa kaasi cabsi badan baa jira wahaakadaa shay walba oo khalqigaasi haysto adiguna wax lagaa siiyey kuwo kaaga liitoon baa jira marka ilaahay nicmadiisa xusuusta diintan iyo yani waxa weye akhlaaqdan iyo caqiidadan iyo khayrkan iyo jidkan toosan yani wax loo dhiga male adduunyada ilaahay subxaana wa tacala wuxuu idinka siin lahaa waa idinka siiyey war nicmadan iyo khayrkan xusuusta oo xusa hal min khaaliqin hayru llahi yarsuqukum min asamaa war mida wax abuuro oon alla ahayn oo samada ama dhulka idinka irsaaqa ma jira ya jawaabtu maxayta laa ma jirta macanaa samadana ilaahay baa roobka ka keenayo naxariista dhulka waxa ka soo baxeen la dheefsadana ilahay unbaa inoo soo saara cid lug kule ma jirto awliyaan lug ku lahayn culimaan lug ku lahayn cid shaqo kule oon ilahay ahayn ma jirto subxana wa tacala cidda kaleeto waa malaa'ig loo diray oo ka shaqaynaysa saas hawshan ilahay baa wata subxana wa tacala mar hadday sidaas tahay laa ilaaha illaa huwa cibaadada ilaahay keliya iskale siiya soomalihidin cidna irsaaqda kor iyo hoostoona risqiga isaga keligii baa bixiya sooma rumaysnide waa inaad samaysaan marka cibaadada keligiisa u samaysaan ood keligii caabudaan ood keligii baridaan ood keligii tuugtaan ood keligii u sujuudaan ood keligii u gowracdaan ood keligii u qasadaanoo khalaa'iqdan kale ka leexataan ilan taasaa ka dhalanaysa maxaad ka doonay haddaadan leedahay cid risqi bixisoon alla ahayn ma jiro wadaadka qabriga ku jira maxaad ugu tegi ya awliyada iyo awliyada maxaaku daba dhigo maxaad ka raadsani waxba ma hayaan baabaad leedahay maxaad u caabudi maxaad u weydiisan maxaad ugu dhawaaqanay saas wey macana laa ilaaha illaa huwa fa annaa tu'fakuuna see laydiin gadinaya markaad soo qirteen inuu isaga keligii risqiga bixiyo haddana aad asnaam iyo khalqi kale wax weydiisanaysaan soo hadalkiinii maydaan ka daba gadoomin xaqiiqadu markay caddaato waa la raacayo lagama gadoomo lagama noqdo saas wey macana haddii lagu beeniyey nebi maxamedow rusul baa hortaa la beeniyey uguma horraysid ayaguna uguma horreeyaan ummadda rasuulkoodii beenisa adiguna rasuul la diiday uguma horraysida waxaanay horey usoo jiri jireen xagga ilaahay baana arrimuhu loo celinoo abaalkooda isagaa marin doona alla subxana wa tacala war dadow baa haddana la yidhi dadow alla subxaana wa tacaala yabohiisu waa xaq muxuu yaboohay aakharo janno iyo naar nolol dambe xisaab yaboohaasi waa mid dhici doono xaqiiqo ah waxoogaa waktigiisoo dambeeyoo soo socda haddaad u qaadateen sheeko ku tiri kuteen ah saas maaha xaq xaqiiqo oo dhab aw mar hadday saas tahay adduunya laba arrimood iska jira adduunya yaynay idinkadininoo inaad wacdigaasi xaqa u diyaargarowdaan yaynay idinka kadinin oo yayna idinka sirin ha ku sirmina adduunyada yuusan idinkadinin midka kadada badan oo ah shaydaan labadaasaa laynooga jiraya iska jira laleeyahy shaydaankii baa lasii dabagalo waxaa la yidhi shaydaan cadow buu idin yahay col xiirxiira aw col baasin idinka yahay shaydaan ee sidaa ugu talagalo oo fatakhiduuhu caduwan cadow ka samaysta saaxiibaa ka dhigan waaka ilahi subxana wa tacala aan kusoo marnay suurat lkahfi afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaa wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina badala war idinyagoo cadow idiin ah seebaad saaxiibo uga dhiganaysaa seebaad la taliyo uga dhigan seebaad warkaale taladaada ugu dhiibanood hawsha ugu dhiibanaysaa u dabagelaysaa cadow buu ku yahay cadowgaaga waa la iska jiraayo waa la iska ilaaliy waa laga tabaabushaystaay ka tabaabushaysta u rabbilahi subxana wa tacala iska jira xisbigiisi iyo kooxda isaga raacdana wuxuu ugu yeedhayaa un naarta huraysa kuwa gala inay ka mid noqdaan waa un intaa muhiimad kale maleh madaxnimo kulama rabo hadduu kugu yidhi madaxnimo baan kula rabaa iyo kursi been buu kuu sheegay xoolaan ku siin oo meeshan kaalay ka shaqayso waa dhergiya hadduu ku yidhi waxba kama jiro kaalay raaxaysa hadduu ku yidhi raaxa kuma hayn xaqiiqadu kula rabo maxay tahay intaasoo dhan waa dabin uu kuu dhigayo xaqiiqadiisuna waxa weeye naarta dadka la wadaaga ee isaga uu ku weheliye yani meesha ugu weheliyeela inaad noqoto buu doonay ilan isaga cadaabna waa xasad xasad oo dhan ibliis baa asal u ah hadduu isagii cadaab galay wuxuu rabaa inaan laga badbaadin saas bini aadamka intiisa xun waa saas midka jiran in la wada jiraduu jecel yahay soo saas midka kabaha sameeya warshada kabaha samaysane dadka dhan ay kabuu ka gogo-aan buu jecel yahay dhakhtarku inay dadku wada jiradaan buu jecel yahay limaada lianna maslaxadiisa iyo dantiisa halkaasuu fiirsanay ninkani marka wuxuu rabaa kollay haddii cadaab gashay ha lagula galo halkaasuu marka idinku baaqaya een dantiina kama shaqaynayo macna saas weya ayib yaa ayuha nnaasu dadow udkuruu xusa oo xusuusta nicmat allahi ilaah nicmadiisa calaykum korkiina uu idinku nimceeyey hal min khaaliqin ku wax abuura ma jira oo hayrullahi alla aan ahayn kaasoo yarsuqukum idin irsaaqayo min asamaai xagga samada xaggeeda idinka irsaaqayo iyo walardi dhulka xaggiisa laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye fa annaa sidee baa tu'fakuuna laydiin gadinaya cadayntaas kadib xaqo laydiin cadeeyey sidee baa laydiin gadinaya wain yukadibuka hadday ku beeniyaan nebi maxamedow faqad kudiba alxaqiiqe waa la beeniye rusul rusul baa la beeni min qablika adiga horta wa ila allahi xagga alla baana turjacu loo celin alumuuru arrimaha loo celinaya yaa ayuha nnaasu dadow ina wacd allahi alla yaboohiisu xaqun xaq weeye ee falaa taqurannakum yayna idin kadinin alxayaatu dunya noloshan adduunyadu yayna idin kadinin haku kalsoomina ha silmina walaa tauranakum yuna idin walaa yaqurannakum yuusan idin kadinin billaahi alla yuusan idinku kadinin algaruuru midka kadada badan kadada badan waa ibliis dhinac walbuu kaaga imaan naftaada wuxuu yaqaanaa yani mawaaqicu dacfigeeda meelahay ka tabar daran tahay buu garan midhun guriga kursiga ayaa aada ugu weyn wuu yaqaanaa meesha dariishada kaa banaane uu kaa soo geli wuu yaqaanaa halkaasuu kaa soo geli mid dumarka iyo shahwada iyo zinada iyo baa qalbigiisa ku weyn iriduu kaa soo geli si fiican buu garanay mid xooluhuu jecel yahay oo xoogaa inuu bangiga wax dhalo dhigo oo guyo yeesho oo boosas yeesho buu iska jecel yahay meeshuu kaa soo geli wuu garanay mid waxaa ku jirta shahwo la yidhaahdo wax dil oo wax dhac sidaadaba wuxuun boos halkaasuu kaa soo gelaya waa kada badan yahayoo bal adigu u fiirso adduunkaa intii la dhisay imise kun oo sano wey intaasoo kun oo sano shaqo kale ma lahayn wuxuu ka shaqeynayo adiga unbu daba joogo khibrad intee la-eg iyo experience intee la-eg buu leeyahy marka ya lixdan sano shaqadaad ka shaqayso soo shaqo si fiican aad u garanaysa ma intaasoo kun oo sano shaqadaad ka shaqaynaysa ka warran marka ya xoog badan buu inaga hayaa marka ninkaasaa la iska jiri layn leey sidii la isaga jiri lahaana shareecada wax badan bay nooga sheegtay macnaha ina shaydaana shaydaan lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadaawadana waxaa keenay sababtii lacnada ugu dhacday cadaabku uu ku mutay baa waxay ahayd sujuudii aadam ee uu diiday halkaasay marka cadaawadu ka socotaa fatakhiduuhu ka samaysta caduwan cadow ka samaysta inamaa yadcu wuu u yeedhi xisbahu xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa inamaa yadcu wuu yeedhi xisbahu xisbigiisa unbuu u yeedhi liyakuunuu inay ahaadaan darteed min asxaabi saciiri naarta saciira asxaabteeda kuwa ka mid ah kuwa saas unbuu ugu yeedhaya wax kale ma rabo aladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dambidhaaf iyo wa ajrun ajir kabiirun oo weyn afaman cid zuyina la qurxiyo lahu isaga suu'u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo fa ra'aahu arkay camalkii xasanan wanaag u arkay hee kaman laysa kadalika wey sidaan ruuxaan ahayn ma lamid ba midaan saa ahayn ma isku midba fa ina allaha alla yudilu wuu lumiyaa man yashaau cidduu doonuu lumiyaa wayahdii wuu hanuuniyaa man yashaau cidduu doono falaa tadhab yaysan tegin nafsuka naftaadu yayda tegin nebi maxamedow calayhim korkooda yaysan ku tegin xataraatin qoomamooyin darteed qoomamooyin ay qoomamaysan tahay darteed yaysan u tegin ina allaha alle caliimun midkii og wey oo ogaansho badan bimaa shayga yasnacuuna ay sancaynayaan wallahu alle alladii midka way arsala diray arriyaaxa dabaylaha midka dira wey oo fa tusiiru markaasay kicisaa arsala midka dira wey arriyaaxa dabaylaha fa tutiiru dabaylihii waxay kicinayaan saxaaban daruuro ayay kicinayaan fa suqnaahu markaasaanu kaxaynay daruurihii ilaa beledin beled xaggiisaaanu u kaxaynay beledkaasoo mayitin dhinsan oo dhintay fa axyaynaa markaasaanu noolaynay bihi daruurtii waxaanu ku noolaynay alarda dhulkii baanu ku noolaynay bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib kadalika sidaasoo kale ayuu annushuuru soo bixintu ahaatay qoladii shaydaan raacday shaydaankii hadda laynooga digo iska jira laynayi qolaba ayagu waxba maqlin waanana dhagaysanin ilaahayna aan ka warhanin iyo sharcigiisa kuwii raacay oo magaca gaalo la yidhaahdo magacaasne kuwaasi cadaab xanuujiyay leeyihin isagay la meelgelayaan wy macnaha kuwa iimaankii camalka saalixa la yimid oo shaydaan khilaafay oo ilaahay adeecayna waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo ajir weyn bay leeyihin labadaasaa marka laysgarab dhigaya adigu mid xum camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyey oo xumaantiisii wanaag u arkay iyo mid aan saa ahayn ma isku mid ba isku mid maaha maanaa midka camalkiisii xumaantiisa loo qurxiyo waa gaalka iyo munaafiqa iyo ahlulbidaca wey gaalka waa isla qumay waa khaldanya munaafiquna waa khaldanya waas isla qumay sidanuu sax u haystaa mubtadica shubahaadka iyo balaayadu intay ku dhalatay bidcooyinka ku suganna bidcadaasuba diin u haystaa war kuwaasi iyo miyay isku mid yihiin ruuxaan saa ahayn oo camalkiisa xumaantiisiina xumaan u arka macsiyaduu galay inay xuntaa u arkaa wanaaggiisiina wanaag buu u arkaa labadaasi ma isku mid ba maya isku mid mahayo macana muminka saalixee camalka saalixa samaynayahay xumaantiisa looma qurxiyo saas wey maana yani marba haddii xumaantaada kuu quruxsano mabdii baailkaha iyo baailkaad ku sugnayd kula qumanaato bas wey bas waa lagula tegay ha waad xijaabatay maxaa yeelay xumaantaadu weli hadday xumaan kuugu muuqato mar unbaad soo noqon soo saas ma mar unbaad soo noqon leanna inaad khaldantaa wadagto laakiin balaayo waxay dhacaysaa xumaantaadii markay qurux kuu noqoto oy wanaag kuu noqoto oy kula saxnaato markaasi khalaas wey waa ku dhammaanaysa ilaa aad ka dhimanayso khaatam xumo ku dhimanayso cadaab ka gelayso inaadan soo noqonin bay u badanta mana war labadaasi ma isku midba maya wey macana allah subxaana wa tacaala isagaa cidduu doono hanuuniya cidduu doonana baadiyeeya oo horay bay waxaan yani xukunkooda u dhammaaday wey macana waa ka xadiiska saxiixa in badan soo sheegnay ee nabigu yuri sal lay wasalam alla khalqigiisa wuu abuuray mugdi dhexdiibuu ku abuuray markaasuu iftiinkiisa ku sayday maalinkaa iftiinkaa la sayday ruuxii wax ka gaadheen ayaa markay rusushu soo gaadhaan hanuunayo oo iimaanka qaadanaya iftiinkii maalinkaa la qaybinaya kii ka qadayna hadda hanuuni maayo hawshu marka waa hawl saase falaa tadhab nafsuka calayhim xasanaatin nebi maxamedo waxbaa isku dhihin ba lyidhi lacallaka baaqicun nafsika calaa atarsumina soo mare nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aad ba ugu nixi jiray oo ugu naxariisan jiray oo ugu turi jiray oo arrintooda uga murgi jiray war ma sidan intay ku dhintaan bay cadaab ku gelayaan haddana waa tolkii waa bini aadan nabigu ilaa heer wuxuu gaari jiray naftiisuba xataa ay khatar gasho murugta iyo walbahaarka uu ka walbahaarsan yahay dadkan cadaabka ilahay kusoo socda subxana wa tacala markaasaa ilaahay subxana wa tacala u dhimrinaya waxaa la leeyahay waxba ha isdhibin waxaan ilaahay baa qaybiya waa qayb ilaah wax horay xukunkooda u dhacay ee naftaadu qoomamooyin darteed iyayna dushooda ugu tegin naftu iyayna kaaga teginoo qoomamo darteed aad dushooda ka qoomaysantah iyayna naftaada ugu tegin wey macana allah subxaana wa tacaala waxay sancaynayaan isagaa ogsoon allah subxaana wa tacaala dabaylaha ayuu diraa dabayluhuna waxay kiciyaan daruuraha daruurihii baa la kaxaynayaa waxaa loo kaxaynayaa beled mayid ahoo nabaadguuray oo abaar ah beledkii baa lagu noolaynaya dhulkii oo fufay oo doog soo saaray oo noocnooc oo qurux badan baad arkaysaa sidaasoo kale ayay isa soo bixintiiyo nolosha dambana ahaatay bu rabbilahi subxana wa tacala macnaha waxa weeye adduunka marka intuu gabagababo laysa soo noolaynayo roob baa da-aya sida xadiidka nabigana ku sugan sal lla alay waslam roob baa da-aya roob baa da-aya afartan beri bu roob da-aya roobkaasi siduu u da-ayo dhibicdiisiibaa waxay gaadhaysaa meel kasta oo bini aadamka jirhkiisii gaadhay oo galay dhibicidaa dhulka gashay baa soo noolaynaysa marka waa la soo baxayaa soo maarta markaasaa wuxuu nabigu yuri sal ly wasalam qubuurtii waxaa looga soo baxaya sida xabadda yani waxa weye geedka yarka ah ee jilicsan uu dhulka uga soo baxo kaleeto geedku markuu soo baxay muxuu sameeya madaxa ayuu ku dhufanaya soo maa markuu soo baxaya madaxuu ku dhufanayaa dhulka qeybtiisa kore ka koraysa markaasuu fooracayaa u kala falliiqmaya markaasuu madaxa la soo baxaya soo ma saas qubuurtii aan ku jirnin baan madaxa intaan ku dirno la kala faago umaan soo boodayna maxaa lagu soo baxay roobkii da-ay dhulkanna maxaa lagu nooleeyaa roobka dhibicda korka imaanaysa sidaasi dhulka loo nooleeyo markuu nabaad guuro kadib sidaasi la mid ah unbaa laysu soo celin doonaa wy marka wax weynba ma aha wayena idinla adkaani wey macna aladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag wladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey asaalixaati acmaashan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday maqfiratun dambidhaaf wa ajrun iyo ajir kabiirun oo weyn afaman cidda zuyina la qurxiyo lahu isaga suu-u camalihi camalkiisa xumaantiisa loo qurxiyo shirkigii iyo macsiyadii iyo bidcadii baa loo qurxiyey oo fara'aahu u arkay oo faraa arkay hu suugii xasanan wanaag u arkay kaman laysa kadalika ruuxan saa ahayn ma lamidba isku mid maawe macna fa ina allaha alla yudilu wuu lumiyaa man yashaau ciduu doono wayahdi wuu hanuuniyaa man yashaau ciduu doono ciduu lumiyeyna cadaaladiisuu ku lumiyey ciduu hanuuniyeyna fadligiisuu ku hanuuniyey faalkhalqu bayna cadlihi wa fadlihi wey khalqigu intaan bay udhexeeyaan falaa tadhab iyaysan tegin nafsuka naftaadu yayna tegin xasanaatin qoomamooyin darteed calayhim korkooda aada u qoomamaysan tahay ina allaha alle caliimun midkii ogaansho badan weeye bimaa yasnacuuna waxay sancaynayaan wallahu alle alladii midka way arsala diray arriyaxa dabaylaha midka dira wey fa tutiiru markaasay kicisaa dabaylihii waxay kiciyaan saxaaban daruur fa suqnaahu waan kaxaynay daruurtii ilaa beledin beled xaggii baan u kaxaynay beledkaasoo mayitin mayd ah beledku goormuu mayd noqdaaya dhulku waa markuu abaaroobo namaad guura wey macna oo caleentii ka dhammaato saas macna fa axyaynaa markaasoonu u noolaynay bihi saxaabkii waxaan ku noolaynay alarda dhulkaan ku noolaynay bacda mawtihaa dhimashadeeda kadib dhulkii markuu dhintay kadib oo nabaad guro ingega kadib kadalika sidaasoo kale ayuu annushuuru soo bixintu ay ahaatay kadalika sidaas si la mid a ayaa annushuuru soo bixintuna ahaatay saas si la mida unbaa laysii soo saaraya macnaa aada buu qur-aanku u daliishadaa dhulka noolayntiisa roobka lagu noolaynayo uu ugu daliishadaa isa soo noolaynta dambe waa xujajka iyo baraahiinta qur-aanku isticmaala wey macna markii masalada la isbaatinay man ciddii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alcizata sharaf alcizata cizo ruuxii midkii doonaya ahaaday falilaahi ilaahay bay usugnaatay alcizatu cizadii jamiican xalay idinshi ilayhi xaggiisa jamiican dhammaanteed ilayhi alle xaggiisa ayaa yascadu waxaa u koraya alkelimu kelimooyinkii alطayibu ee wanaagsanaana waalcamalu camalkii alsaalixu ee wanaagsanaana yarfacu waxaa kor yeela kelim yarfacu kelimkiibaa kor yeela hu camalkii saalixa ah waladiina kuwa yamkuruuna dhagraya kuwa makri falaya alsayi'aati almakaraati dhagaryaalka alsayi'aati ee xunxun magartiya shirqoollada xunxunkaa kuwa samaynaya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag wa makru ulaa'ika kuwaa dhagartooduna huwa isagu yabuuru midkii baaraya wey wallahu alle khalaqakum waa idin abuuray min turaabin cara ayuu idinka abuuray uma kadibna min nutfatin dhibic mania buu idinka abuuray uma kadibna jacalakum wuxuu idinka yeelay aswaajan nooxiyo isku lamaan wamaa taxmilu ma xambaarto min unsaa mid dhadigihii wax ma xambaarto walaa tadacu ma dejiso oo wax ma dhigto ma umusho ilaa bicilmihi cilmigiisa xaalay ku sugan tahay mooye cilmigiisay ku uurqaadaa kuna umushaan wamaa yucamaru lama cimri siiyo min mucamarin mid la cimri siiyo walaa yunqasu lama dhimo min cumurihi cimrigiisa wax lagama dhimo ilaa xaal fii kitaabin kitaab dhexdii uu ahaaday mooye ama ilaa haddii uu jiro arrinkaasi fii kitaabin kitaab dhexdii buu ahaaday ina dalika arrinkaa dhexdiisana cala allahi alla dushiisa yasiirun midkii fudud weeyey oo aan ku adkay ruuxii cizi iyo sharaf iyo awood doonayo cizada oo dhan iyo awoodoo dhan ilahay baa iskale subxana watacala sharaf oo dhan ilahay gacantiisa ku jirtaa yani waxa weeye haddaad doonayso inaad sharaf yeelato adduuniya aakhirada ilahay daacadiisaa lagu raadiyaa wey ilahay baa laga doonaa subxana watacala meelka lagama doono maxay isaga gacanta ku hay markaan soo marnay aladiina yatakiduuna alkafiriina wliyaaa min duni lmuminiin ayabtaguuna cindahum alcizata faina alcizata lilahi jamiica kuwa gaalada awliyada ka dhiganaya ee ku tiirsan ee ciziga ka raadinaya sharafkiiyo awoodda ka raadinaya ciziga iyo sharaftiiyo awoodda ilahay gacantiisa ku jirtaa iyadoo idil aan waxba ka maqnayn meeshaad u doonteen maa macna ninkii gaal awood iyo cizi ka raadiyay lama jiro wey cizi iyo sharaf ilahay gacantiisa ku jirtaa allana yuu siiyaa dadka daacadiisa iyo diintiisa ku toosan buu siiya walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walakina almunaafiqiina laa yaclamuuna cizada yaa iskale allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta iskale laakiin yaan ogeyn munaafiqiin kama warhayaan arrintaas haddaadan ogeyn sharaftu inay ku jirto ilaahay daacadiisa iyo camalka saalixa iyo in isaga la hoos tago cizigu inuu ku jiro haddaadan ogeyn ciziga iyo awooddiiyo sharaftana alle iyo rasuulkiisiiyo mu'miniintu inay leeyihiin haddaadan ogeyn munaafiq baad walakina almunaafiqiina laa yaclamuuna shakiiusan gaagin hadday kula tahay gaalo ninkayna garab siinin inuusan waxba gaadhayn oo gaalo ninkaan ku tiirsan inuusan wax noqonayn oo gaalo ninkaan jaasuus u noqonin oo u shaqaynin inuusan meel gaadhaynin waxaad tahay munaafiq iimaankaaga dib ugu noqo qur-aankaa sheegay walaakina almunaafiqiina laa yaclamuuna ma ay ogaan meel kale ay u dooneen saas wey macana marka cizi iyo sharaf ilahay baa laga raadiya sidee loo maraayo jidkee loo maraa waa ilayhi yascadu lkalimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu hadal wanaagsan oo ilaahay kuu dhaweynaya iyo camal saalixa oo ilaahay kuu dhaweynaya cizigu halkaasu ku jira saas ciziga halkaasaa laga raadiya ama haddaad meel kale ka doonto fasarcaana inaad dulloobayso dulli kugu dhacayaa markaba soo degdegaysa shakina male ilayhi yascadu lkalimu ayibu maxaa laga wadaa garanay kelimada wanaagsani isaga xaggiisay u kor noqotaayo aadaa kelimada wanaagsan waa dikriga ilahi subxana wa tacala dikriga ilahay eed afka ka digrinayso iyo qur-aanka aqrintiisa iyo baryada aad baryayso ee wanaagsani ilaahay xaggiisay aadaa kor baa loosii qaadaa taa garana dhulka joogi mayso markaaba malaa'igtaa la ordaysa markaasaa waxaa lagu qorayaa ciliyiin diiwaan meel kore yaalla ayaa lagu qoraya waalcamalu saalixu yarfacuhu maxaa laga wadaa marka taa garanaya laba macnaa ku jira iyo ka badanba laakiin labada macnee ugu fiican waxa weeye yarfacuhu faacilkeeda in laga dhigo kelimu ayibkii oo waxay noqonaysaa waalcamalu saalixu camalka wanaagsan yarfacu kelimkiibaa kor yeela hu camalkii wanaagsanaa oo waxay noqonaysaa sida ibnu cabaas iyo mufasiriinta salafka jumhuurtoodu ay ku fasirayaan camalka wanaagsan markaad samayso kelimatu tawxiid baa kor u qaada laakiin camalkii wanaagsanaa haddii kelimatu tawxiid aynan wadanin ma kor buu aadaya maya kor aadi maayo lianna iimaanka iyo tawxiidka ayaa keena in lagaa aqbalo camalka haddii aadan iimaan iyo tawxiid la imaanin miyaa camalkaagii la aqbalaya haddii la aqbali waayo korma loo sii qaadaya maya macnaha u fiicana jumhuuru salaf ay qabaan saas weeye inkastoo icraabiyan yani weji kaleetoo ka xoog badan xagga icraabta uu jiro laakiin waxa weeye jumhuurta salafka ayaa saa maraya saasaanan ku daysanaynaa yarfacuhu waxaa kaloo cabdullahi bni cabaas iyo ay leeyihiin markaad walcamalu saalixu waxaa laga wadaa faraaidka waajibaadka salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo cumradii iyo acmaasha aada gudanayso dhexdooda kelimo wanaagsan soo kuma jirto kelimo wanaagsan baa ku dhex jirta oo ah dikrigii salaada markaad tukanayso ma keliya miyaad iska taagnaataa soo dikri ma ah waa dikri qura faatixadii baad arinaysaa allahu akbar baad leedahay subxaan allahi baad leedahay dikrigaasi aada salaada dhexdeeda ku samaynayso dikrigaasaa camalkaagii iyo ficilkaagii kor usii qaaday soonka markaad sooman tahay dikri baad samaynaysaa dikrigaasaa qaaday markaad xajinayso afcaashii iyo waxaa isla socda aqwaashii oo dikri ah kelimadaa tayibkaa kor usii qaadaysa saasna waa tafsiir kaleeto adiga kelimada wanaagsan camalka saalixa iyadaa kor usii qaado ilaahay ku aqbalaa subxaana wa tacala haddii aan kelimadaasi jirinna camalku soconba maayo layska yeeli maayo saas maana ayib kuwa macnaha waxa weeye sayi-aad kuwa makri falaya oo yani makriyaalka xunxunkaa samaynaya oo maxay ah makriyaalka xunxunkaa waa sayi-aadka iyo macaasida shirki bay samaynayaan diinta ilahi bay la dagaalamayaan shirqool bay ku jiraan ilahi subxana watacala awliyadiisii iyo culimadii iyo ducaadii bay dagaal ku hayaan nebi maxamed sal lay slam waa kuwii ama aynu dillo ama aan xidhno ama aan masaafurinno rusushiio dhan taasaa laga wadaa kuwa sidaas samaynayay cadaab xanuun badan bay leeyihi dhagartooda iyo shirqoolkooduna waa mid baaraya wey yaduuruda waxaa laga wadaa markii badeecadu kaa bixi weydo maxaa la yidhaha way baartay solama dha wixii socon waayaba waa baaray baa la dhahaa marka waxaa laga wadaa dhagartoodu way baari oo furi mayso ayaga unbaa wax isku xidhidayo xarka xidhxidhahayo dadaalaya mooye laakiin u furi mayso wax u soconayama way ku baari iyagoon bay agtooda joogi mana wax dhaafayama oo laga qaadan maa ka soconay saasaa macnaha laga wada allah subxaana wa tacaala isagaa idin abuuray oo caruu idinka abuuray kadibna dhibic mani abuu idinka abuuray kadibna wuxuu idinka yeelay noocyaal rag iyo dumar ah intaasi waa awooddii ilahay bay tilmaamaysaa subxana wa tacala oo carada waxaa laga abuuray asalkeena asalka gadaashiisana dhibicdaasaynu kasoo jeednaa kadibna dhibicdaasaa laga abuurayaa rag iyo dumar aswaajan waa lamaanayaal oo noocyo ah oo labka iyo dhadigka macna allah subxaana wa tacaala cilmigiisa haddana wax laynooga sheego waxaa la yidhi mid kastoo dhadig oo uur yeelato ama uurkeedii dejiso umushaay cilmi ilaahay alla waa la socdaa ama bini aadam ha noqoto xoola ha noqoto xayawaanaad ha noqde wax kastoo dhala jin ha noqdo waa kada mid kasta oo la cimri siiyo cimriga loo dheereeyo ama cimriga laga dhimo oo cimrigiisa la yareeyahay kitaab bay ku qornaydoo meel hore looxul maxfuudka hore loogu qoray wax la bedelaya ma jiro maanta saas wamaa yucamaru min mucamarin maxaa laga wadaa waa ruuxa cimriga loo dheereeyey boqol sano nool yahay boqol iyo dhowr iyo toban sagaashan sano sideetan sano cimri dheer waa horay ku qornayd inuu cimrigaa dheer noolaado midna cimrigaa lagu gaabino uurkaba dhowr biloodba dhaafi maayo waa lasoo fooli ama markuu dhashayba isagoo ilmo abuu dhiman ama dhalinyaranimuu ku dhimanay kaana sidaasay u qornaydoo looxul maxfuudka isaa ugu qornayd wax isbedelaya ma jiro waxaan horaa loo qorshiyaba macnaa layna baraya man cidii kaana ahaada yuriidu mid doonaya alcizata cizada doonaya falilaahi ilaahay keligii bay usugnaatay alcizatu cizadii usugnaatay awoodii iyo macnaha waxa weeyaan khayrkao dhan wuxuu ku jiraa raacada ilaahay subxaana wa tacaala saas daraadeed xasan albasri ayaa wuxuu yidhi wax kastay sameeyaan oo gaadiidkoodu la boodboodo ay iskibriyaanba dulliga ay macsiyadu leedahay way un ka soo bixi doontaa buui bal adigu u fiirso nin kastoo isqaadqaada madaxweyne aha awood sheegtay dowlad kastoo awood sheegatay nin kastoo iskibriya maalinta ugu dambaysa ay soo dulligii un kasoo bixi maayo isagoo miskiin ah oo jiis la qabtay moodayso jiis la qabtay unba ama qabriga loo walwaali ama adduunyada isagoo jooguba duloobi bal sadaan idinku arka wax haysta ya ilahay baa idinku dhaariyay markaad aragtaan cibra laga qaataa noloshan adduunyadan aan joogna cibra laga qaataa bal ninkaasi wuxuu kibir iyo isla weynay iyo dad laayay iyo diin la dagaalamay iyo maanta meeshuu ku noolaya fiiriya maxaa saa u galay waa dilligii macsiyada meel kale haddaad wax ka raadiso ood ilaahay macsiyadiisa wax ku raadiso ood sharaf iyo awood ku raadiso ayadaa kula soo gaaban doonto saas maana midka gaalada la ordaya gaalo ka raadinayana isagaa la soo gaaban doonto imisaan xusuusan lahay intaan hadda joognay madaxweyne intuu kibray maalintii ugu dambaysay isagoo dullaysana wax la socda uusan jirin iyo wax ammaanaya wax daba joogato in qabriga loo sii qaaday wax waxaan kadaata waa filim been eh yaan lagu kadsooninay cizi iyo sharaf waxaa iskale ilaahay baa iskale subxana wa tacala iyo ninkuu siiya subxana wa tacala ilahay laga raadsada marka saas wey bal u fiirso raggii qiimaha lahaayee intaas oo kun oo sano dhintay magacoodii maanta waa noo dhihi soo saas ma aadam iyo nebi nuux iyo ibraahim iyo akhyaartii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisii culimadii sharafta lahayd maanta magacoodii baa nooloo ilaa maanta waa la ammaanaya soo ma shalayta kii madaxweynaha inoo ahaayoo laynaga jiiday oo qabriga la geeyey maanta yaa sheegahay kii sheegahayana balaaya ugu dhacdan buu leeyahy soo saas ma marka macsiyo ilaahay yaan lagu raadinin ciziye cizi daacada ilahay lagu raadiye subxana wa tacala saasaa lagu mana man cidii kaana ahaada yuriidu mid doonaya alcizata cizi falilaahi ilahay keligii bay u sugnaatay alcizatu man kaana ruuxii ahaada yuriidu mid doonaya alcizata sharaf iyo awood falilaahi ilahay keligii bay u sugnaatay alcizatu sharaf iyo awoodii jamiican xala idish ama jamiican dhammaanteed ilayhi alla xaggiisa ayaa yascadu ugu kor noqonaya alkelimu kelimadii kelimooyinkii alayibu ee wanaagsanaa waa dikriga ilaah iyo xuskiisa iyo tawxiidkood waalcamalu camalkii alsaalixu ee wanaagsanaa oo waajibaadka gudashadoodiihina yarfacu waxaa kor yeela kelimkiibaa kor yeela yarfacu kelimkiibaa kor yeela huna makrifala asayiaati almakaraati makrifalyaal asayiaati ee xunxun makriyalfalyaal ama makriyo xunxuna kuwa makri falaya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday shadiidun oo adag wa makru ulaa'ika kuwaasi dhagartooduna huwa isagu yabuuru midkii baarayo oon fulaynin oon soconaynin wey wallahu alla khalaqakum midka idin abuuray wey min turaabin carra ayuu idinka abuuray uma kadibna min nudfatin dhibic mani a buu idinka abuuray uma kadibna jacalakum wuxuu idinka yeelay azwaajan lamaanayaal noocyo isku lamaan buu idinka dhigo laf iyo dhadiga wamaa taxmilu ma xambaarto min unfaa mid dhadigii walaa tadacu ma dejiso oo ma dhasho ilaa xaal bicilmi cilmigiisa ay ku sugan tahay mooye cilmigiis iyo ogaanshihiisa ay kusugan tahay wuu ka warhayaa kama qarsoona wamaa yucammaru wamaa shaygii yucammaru la cimri siiyo oo min mucammarin mid la cimri siiye ama wamaa yucammaru lama cimri siiyo oo naafiyo ka dhig min mucammarin mid la cimri siiyo cimriga loo dheereeyey walaa yunqasu lama dhimo min cumurihi cimrigiisii lagama dhimo lagama wado kii cimrigiisa la dheereeyey laftiisii cimrigii laga dhimo lagama wado ee min cumurihi damiirkeedu jinsigu u noqonay macnaha waxa weeye wamaa yucammaru min walaa yunqasu lagama dhimo min cumurihi jinsiga bini aadamka qaar ka midana cumrigii lagama dhigo oo cumri gaaban lama siiyo ilaa haddii ay dhacdo fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugan yahay oo looxu maxfuudkuu ku qornaa waxaasoo dhan ina dalika arrinkaasina cala allahi alla korkiisa yasiiru waa u fudli wamaa yastawi ma sinna albaxraani labadii badood haadaa kani cadbun macaan wey furaatun oo aada u macaan ama furaatun oo bixiya saa'iqun oo wadmaya uu wadmayo sharaabuhu kiisa la cabo wixiisa cabitaankiisuna uu wadmayo culaha maray yahuguri wa haadaa kana milxun dhanaawe ujaajun oo kharaab wa min kullin mid kasta xaggiisa ta'kuluna waxaad ka cuntaan laxman hilib baad ka cunaysaan dariyan ha oo daray ah ha daray ah yani waxa weeyaan cusub wa tastakrijuuna waxaad la soo baxdaan xilyatan wax laysku qurxiyo oo talbasuunahaa aada labisanaysaan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonihii baad arkaysaa fiihi baddaa dhexdeeda labadaa badaa dhexdooda mawaakhiro xaalo ay yihiin kuwa gafuurka hore ku jeexaya almawaakib jubju baa layidhahda macnaha waxa shimbiraha meesha jubju la yidhahda afka hore ee macnaha waxa weeyaan sida seef ahaantoo kaleeta ah ayay ku jeexaysaayo mawjadii iyo dabaylihiiba ku jeexaysa litabtaguu inaad raadisaan daraaddeed min fadlihi alla fadligiisa inaad kar wax ka mida raadisaan iyo walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan yuuliju alla waa geliyahay alleyla habeenkii fi nahaari maalinta dhexdeed u geliya wa yuuliju waxaa kale u geliyaa annahaara maalintana fi lleyli habeenka dhexdeed u geliya wa sahara wuu sakhiray ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa kullun dhammaanna yajri waa soconi liajalin muddo intii laga gaarayo musaman oo la magacaabay dalikum kinaas allahu alla wey rabbukum rabbigiin wey sidaa maamulkaa waxa wadaayo waa rabbigiin lahubu isaga keligii buu usugnaaday almulku boqortooyadu usugnaaday waaladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duunihi isaga kasakow maa yamlikuuna ma hanan karaan oo ma hayaan min qitmiirin laftimireed xuugkeeda xuugka kore laftimireeda saaran xataa ma milkiyaan bu rabbi subxana watacala cabdiskala labadan badood buu ilaahay subxaana wa tacala u leeyahay ma sinna labada badood waxaa laga wadaa dhulka biyaha fadhiya ama socdaaye waa biyo macaan iyo biyo dhanaan biyaha macaan oo dhan halbad bay isku yihin biyaha dhanaan oo dhanna halbad bay isku yihin walow markaa yana isku furnaaninba marka labadaa badood baa jira mid waa macaanyahoo aad buu u macaan yahayoo wuu ku oon bixinayaa haddaad cabto cunaha markaad cabaysana saa'iqun sharaabuhu sharaabkiisu wuu wadmayaayo cunaha kuu istaagi maayo laakiin hadduu kharaar yahay ama dhanaan yahay sooma soo tufays kani waa kaa soconaya waa ku wasmaya wy maana midna waa dhanaan khadhaar ku darsaday ama aada u dhanaan mid walba oo labadaa badood ka mid a hilib cusub baad ka cuntaan oo muxuu yahay hilibkaas waa xayawaanaadkii ku noolaa wey ama webiyada ku nool ama badaha ku nool xayawaanaadkaa hilibkoodaad cuntaan isagoo cusub dariyan macaan looyimi dariyan waxaa loo leeyahay wax kuu dhigmahayo ma aha inta badan ma dhigmo soo ma markaa un in la cuno allahuma dee qalabkan casriga iyo faranjiyada in la geliy maylaan kuu dhig mahay cusayb isagoo cusub baad cunaysaan wy maana waxaad la soo baxaysaan yani waxaa kalood kala soo baxdaan waxyaalaha laysku qurxiyo xiliyada waa waxyaalaha laysku qurxiyo ood xidhanaysaan ood ku labisanaysaan yaqruju minhuma allulu wlmarjaan labadii badood maxaa ka soo baxa luul iyo marjaan baa ka soo baxa waa macaadinta qaaliga ah ee badda lagala soo baxa wy maana kuwaasoo lagu labisto oo laysku qurxiyo waxaad arkaysaa doonihii oo caasha hore iyo gafuurka hore ku jeexaya badii biyaheedii iyo mawjadii iyo dabaylihiiba jeexaya markaas bal adigu fiirsa xikmadaha meesha ku jira maxaa laydinku yeelay inaad fadliga ilahay raadisaan daraaddeed ood haddana shukridaan fadligaad raadinaysaa waa ganacsi ganacsi qaaradaha iyo wadamadaad u kala gudbaysaan idinkoo doomaha iyo maraakiibtaa saaran ganacsiga adduunka maanta boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan wuxuu ku xidhan yahay maraakiibta badda sooma litabtaguu min fadlihi qur-aanku in badan buu kusoo celiyaa markii laga hadlayo maraakiibta siru saas marka rabbi subxana wa tacala waxaa kaloo leeyahy awooddiisi baa weli laynoo sheegayaa waxyaalaha awooddiisa kutusaya waxaa ka mid a habeenka ayuu maalinta dhexgeliya maalintana habeenku dhexgeliya macnaha soomaynaan soo baranin sanu soo barannay habeenka saacadihiisaa yaraanaya qaar baa maalintii qaadanaya maalintiibaa yaraanaysa saacadaheedii qaar ka mid a habeenkay gelaya marna way sinaanayaanoo garbadhac bay noqonaya waxaan oo dhan yaa maamulaya soo maamul meesha kama socdo qudradaas iyo awoodda ilahay keligii baa maamuli karay adduunka awoodda ugu xoog badan ee bashar leeyahay ama khalqi leeyahay haddii loo xilsaaroo la yidhaahdo habeen iyo maalin baa laydiin daaye bal maamula ma maamuli karaan saas habeenkan iyo maalintan imaamku adduunka ka socdaay waxba kama ogin saasa le qoraxda iyo dayaxanna isagaa sakhiray way dhacayaan way soo baxayaan tubtaasay raacayaan jidkooda kama leexdaan ma gafaan ma soo dhacaan yaa haya munaafacaadka iyo maslaxada inoogu jirtana ma malayn kartaan in badan kama warhayn laakiin haddii qoraxda iyo dayaxa adduunka laga waayo ma lagu noolaan karaa adad dhulka korkiisa kuma noolaan karan ilahay baa sakhiray subxaana wa tacala mid walba wuu soconayaayo wuu socodkoodu wakti buu leeyay waa dhammaanaya markaa kadib war intaasoo dhan badaha iyo biyahaas iyo doomaha iyo habeenkay maalinta qoraxda iyo dayaxa cidda maamulaysaayo waa allah waa rabbigiin wey meel kale ha aadin rabbigii wuusan idinka khaldan wadaad qabri ku jira rabbigiin hamoodina dhagax meel yaaliyo geedna hamoodina khalqi kalena iyo rabbi ha u qaadanina rabbi waa maamulka aad arkaysaan midka ka dambeeya wada wey kuwan aad baryaysaan isagaa iskale mulkigao dhan allah iskale isagaana oo abuurtay isagaana maamulay kuwanaad baryaysaani ma ay laha oo dhulka iyo samaawaadka midna kuma ay laha mana milkiyaan wax kale iska dhaafe laftimireeda xuubka ku dahaaran ee ka koreeya timiirka kaasama dha wax ka yar idinku miyaad garanaysaan shacabdiqaadir jiilaani intaa in lagaxda ma haysto wysna warkiisa iska badah iyo sheekh nuur iyo kuwii lamidka ah intaa in leeg xataa ma haystaan ila war maxaan ka doonaynaa geel iyo lo iyo caruur baynu ka rabnaa soo kaafkii kala dheeri maa laba qaawan isma qaatay soomaalida muxuu ku qaaday isagii baaba waxba haynin saas way macana wamaa yastawi ma sinna albaxraani labadii badood ma sinna haadaa kani cadbun mid biyo macaan wey mid macaan wey furaatun oo aada u macaan ama furaatun oo oon tira oonka bixiya saa'iqun midkaasoo uu wadmayo sharaabuhu kiisa la cabaayo uu wadmayo cabitaankiisa wixii laga cabo biyo ah wuu wadmayaayo cunaha iyo dhuuntu kuu maraya kugu soo noqon maayo waa macan yahay maana wa haadaakanna milxun milix wey ujaajun oo aada u dhanaan ama khadhaadh aho khadhaadh ku darsado milixnimada wa min kullin mid kasta xaggiisa ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib baad ka cuntaan dariyan oo fresh ah yani cusub yani daray abaa la yidhahda maana dariyan oo daray aho cusub watastakrijuuna waad la soo baxaysaan xilyatan baad la soo baxaysaan xilyatan yani waxa weeyaan waa shayga laysku qurxiyo wax laysku qurxiyo oo talbasuunaha aad ku labisanaysaan wa taraa waxaad arkaysaa alfulka doonihii baad arkaysaa fiihi badkaa dhexdiisa fiihi kulligaas min kullintii waa noqonaysaa fiihi kulligaa dhexdiisa mawaaqira xaale ay yihiin kuwo yani waxa weeyaan gafuurka hore ku jeexay mawaaqira xaale ay afka hore kuwo ku jeexay litabtaguu inaad raadisaan daraaddeed min fadlihi alla fadligiisa wax ka mida inaad raadisaan walacallakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad shukridaan oo ilaahayga saa wax idinku habeeyey aada u mahad celisaan yuuliju alla waa geliyaa alleyla habeenka fi nahaari maalintuu dhex geliyaa wayuuliju wuu geliyaa annahaara maalintana fi leyli habeenkuu dhex geliyaa wadamadaa xidifiyada ku yaalla saan hadda kahorba way u sheegnay ayay aada uga muuqataa ilaajkaas isdhexgelintu wadamada cidhifyada ku yaallay aada uga muuqdaan ama cidhifka waqooyi ama cidhifka koonfureed oo maalintu aad u badanayso ama habeenku aad u badanayo macna saas weya inagu laakiin khatu listiwaaga yani dhulbaraha wadamada degani way isku dhow yihin hadday xataa habeenkii maalintu wax kala qaataan waa labaatan daqiiqo toban daqiiqo shan iyo toban daqiiqo kala qaadanaya macna saas weya aad ina uga muuqato macna ayib wasahara alla wuu sakhiray ashamsa qoraxdii iyo walqamara dayaxii dayaxii buu sakhiray kullun dhammaanna yajri wuu soconayaa ilaa ajalin muddo intii laga gaarayo musaman oo la magacaabay oo qiyaamada inta laga gaarayo unbay soconaya waqtigooda haddii la gaaro baswe dalikum kiinaasi saa waxu maamulaya allahu alla wey rabbukum rabbigin wey lahu isaga keligii buu u sugnaaday almulku boqortooyadu u sugnaaday waaladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duunihi isaga kasogkii aada baryaysaan oo tuugaysaan ood wax weydiisanaysaani waxay dooniba ha ahaadeeni maa yamlikuuna ma milkiyaan min qitmiirin xuubka laftimireeda ku dahaaran wax la-eg xataa ma milkiyaan iyo wax kasii yartoona hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi waslm